doorashada waa waajibna wada saaran saakeedaan ugu dambaysay afar kursi ayaa lagu doortay muqdisho oo gobollada waqooyi ay ku doorteen wayna socotaa doorashada laakiin sidii la rabay uma socoto waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada in doorashada la dardargeliyo fadhina ka yeelano sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka soomaaliyeedna aan u sheegno wakhtiga aan ku soo gebagabayn karno xaqiiqdii doorashada hadday daahdo waa dhiigbax badan oo ku socdo dhammaan daneeyaasha doorashada ay ugu horreeyaan musharaxa hadduu yahay musharax madaxweyne hadduu yahay musharax xildhibaan iyo shacabka soomaaliyeedba sababtoo ah doorashada way raagtay aad ayayna u daahday saaad la socotiinna markay wixii daahaan waa macno beelaan midda koowaad midda labaad dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaagaa ganacsigii waa taagan yahay gargaarkii way taagan yihiin wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxaa la sugayaa in doorashada ay dhammaato laakiin saaxiibaday dowlad goboleedyada waxaan shacabka soomaaliya hortooda cawada ugu sheegayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada aan udadejinno una soo gunaanudno sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu alla subxaana wa tacaala idmo fadlan ila qaada waa mas-uuliyad rooble keliya ma saarno wayna wada saaran tahay hadday aan ka bilaabo dhinaca midig qoorqoor lafta gareen iyo madaxweyne deni iyo labada madaxweyneo naga maqanba waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inaan u bilaawno una dardargelinno cagta aan furno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan sheegno wakhtiga aan soo gunaanadayno